الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب ما يقول الرجل إذا رأى غيما baabu maa yaquulu rajulu wuxuu u baabaysan yahay maa yaquulu rajulu wixii uu ninku odhanayay idaa ra'aa hadduu arko kayman daruur bal shaksigu haddii uu ama ragaada ama dumare daruur u arko khaasatan daruur dee ku dhow inay da-do oo dee roobkuna waxa weeye kolkol dee sida xadiid aynu horena u soo aragnay iminkanay noo soo socdo oo kale waxaaba dee dhici karta inay dhibi kaba timaado waxaan roobka la moodaya cadaab noqdo sii qoomkii nebi huud kuba dhacday waxaa dhici karaa dee roobku hadduu xaddiisii kaba bato inay dhibaatooyin kale ay raacaan waa taasoo waa wax dee cabsi keenaya dee isagoo in nafci iyo waxtar loon dhibaato lahayna waaba iskaba badan tahay orana waynu u soo maray rasuulka ilaahay markuu daruur sidaasa arko allahuma sayiban naafican inuu odhan jiray bal haddaba umuuraha weeye ayaa bal wixii uu ruuxu odhanayay dee rajana waa jiraya kolkol cabsina waaba ka iba iman kartaaye taas buu baabkeedii yahay wuxuu uhi musanifku raximah اllahu tacaala xadaثana makiy bnu ibrahima qaala akhbarana bnu jurayjin can cadaaءin can caaishaةa radia allahu canha qaalat anaha qaalat baldee caaisha mooye saddexa kalena waa saddex inoo horreeyeynu soo maray makiy bnu ibraahimna horeynuu soo marnay waa bukhaari sheekhadiisa dabaqada hore weeyaan oo sheekhadiisu dee isla maaha martabo sheekhyo badan buu leeyahy rag waaweyn oo la yidhaah waa kibaaru mashaayikhi oo waa dad taabiciin iyo soo gaadhay taas ay waa ka mid dee kuwa dhexaya kuwa yaryaroo kolkola isaga aada isugu dhow yihiina sheekhadiisay ka mid yihiine horeynu u soo marnay makiyu bnu ibraahim waa min kibaari shuyuukhi ama dabaqada hore sheekhadiisa bal axaadiidiisan xagga marka la eego saxiixee hulaasiyaadka ah isaga iyo rasuulka ilaahay saddex keliya ay u dhexeeyaan qayb dhan dariiqiisu kuba wariyaan ibnu jurayjna waynu soo marray jurayjkuna waa awowgii waa nin faqiiha oo muxadisna oo cabdilmelik ibnu cabdilcaziiz ibni jurayj laba yidhaaho ee dee nisbadan awowgii loo nisbeeyo aada ugu shuhroobay kollay magacuna magac carbeed markaa maha jurayj ibnu jurayj kale hadduu yahayna caddaha uu wax ka warinaya waa sheekhiisii uu laasimay sanadaha badan ilaa sideed iyo toban sannadood male waa laasimay cada ibnu abi rabaax weeye waxay tidhi caaisha qaalat annaha qaalat kaana wuxuu ahaa nebiyu sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay idaa ra'aa hadduu arko makhiilatan daruur hooreysa weeye waa markaa daruurtii ama saxaabkii uu ku dhowiyey inuu da-oy calaamaadkii inuu da-aya ay kaba muuqatay hooreyso dakhala dee la filaya inay da-do dakhala uu geli jiray guriga wa kharaja waanu bixi jiray wa aqbala waa soo qaabili jiray waa adbara waa daba jeedin jiray kale waa dukuulkii iyo khuruujkiiba oo dee soo gelitaankiisu iqbaal buu noqon markuu kasii baxayo gurigiina waa idbaar macnaa rasuulka ilaahay waqtigaas garashada aad iyo aad u badan ee de uu rabbigii u lahaa iyo waxa weeyaan bal taasu u lahaa ayaa waxay keenaysay dee isagaana dad oo dhan rabbi ugu yaqaanay eh dee cabsidiisu inay weynaatay keenaysay oo calaa qadri cilmi lmar'i yacdumu khawfuhuwa ruuxa matalan marka la eego aqoonta rabbigii uu leeyahay oo asmaadiisiiyo sifaadkiisa uu leeyo dee bal matalan acfaashiisi iyo aayaadkiisa iyo umuurahaas iyo qudradii uuba leeyahay ayaa keenta cabsidiisuna iyo kolba qadarka ay leedahay iyo halkay gaadhsiisan tahay arrimahan ayaa waxa weeyaan ku keeni jiray isbeddel iyo cabsi waa bixi jiroo geli jiray rasuulka ilaahay ma sugnaan jirin wa tagayara weju wejigiisuna waa isbeddeli jiray khowf daraadii fa idaa madilat isamaau samadu marka ay da-do oo sama daruurtii dee hooreysay haddii hagaag ay u da-do suriya canhu dee inay waxaan imaka ay xambaarsantahay ilaah baa war u hayo weli waa taa rimaneen di'in taasaa cabsi ku keenaysa laakiin marka roobkii da-o cabsidii iyo wixii waa laga faydi jiray rasuulkii ilaahay wixii uu helayay ee cabsi ahaa ayaa laga dul laga kor yeeli jiray taas wey facarafathu caaishatu dalika caaisha arrinkaa rasuulkii ilaahay u sheegtay oo kuba baraarujisay oo dee sida xadiid kale oo inooguba yimi rasuulka ilaahay bay ku tidhi dadku markay dee waxa weeyaan daruur caynkaasa arkaan way bishaaraystaan way ku farxaan adiguna waa adigan cabsi iyo taasi ku gelayso sababtay weydiisay faqaala الnabiyu salى اllahu عalayه wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu yihi wamaa adri anigu dee waxa weeyaan maxaan ogahayeen kaba ogahay waxa imanaya ee daruurtan kaba dhalanaya roobkan ujeeddadu inta aanay dee di'in wax kastaa way iman karaan waataan arkayna imikaba dee roobab dad dhan in lagu halaagayo dee qarqinayaan duufaanadan iyo waxaani dhibtaasi kaba imanayso horena dad baa loogu halaagay waxay markay farxeenay bishaaraysteen intay iyagoo muddo abaaraysnaayoo roob u baahnaa muddo dheer uba baahnaa aadna ugu baahan ay u muuqatay daruuro waaweyne ay muuqdeen oo dee calaamaadkii di'itaanku ay kaba muuqdaan oo aad ay uguba farxeen baa wuxuuba wuxuu ahaa basho oo wixii laguba halaagayay rasuulka ilaahina waa macrifadii rabbigii oo tan u lahaa baa tan keentaan idhi wamaa adri lacalahu waxaaba laga yaabaa ee saxaabkan iyo madarkan iyo waxan inuu noqdoba waxaan dee madarka la moodaya kama qaala allahu caza wajal فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم وقومkii نبي hood markay nebigoodii beeniyeen ee nebigoodii waxa weeyaan ay beeniyeen ee iimaan lagaba waayey waqtigii la halaagayeyna gaadhay ayaa waxaa ku raagtay abaar roob bay u baahdeen bal dee dhibba xataa dad baa la yidhaha waxay u dirteenba xaramkii bal siday halkaa allabariyo waxyeelowlaba yimaadaan markaasaa waxaa u soo muuqday fad weyn oo dee xaggii weliba waalidiyooda dooxyadoodu ka soo rugman jireen biyuu ay ugaba iman jireen jihadaas ayuu ugaba muuqday way farxeen way bishaaraysteen oo mid weeyaan oo roobkan ay u baahan yihiin weliba jihadan uu ka imanaya waa jihadii dee dooxyadoodu ay kaba iman jireen oo dee ay filayaan haddii roob fiican helo dooxyadoodu ay soo rogmadaan oo meelihii dee markaa baliyadooda ay u buuxsamaan aada uguba intifaacaan markaasay yidhaaheen waa waa roob inoo da-ayay yidhaaheen taasay is yidhaaheen arrinkuna wuxuu noqdayba dabayshi oo ayunbuu noqday oo lagu sii daayay oo cadaab aliimo wax alla waxay ka tegaysaaba aanay jirin tudamiru kula shayin biamri rabbiham falamaa ra'awhu markay arkeen waa cadaabkii caaridan xaala kownihi caaridan isagoo saxaab iyo daruurba ah mustaqbila awdiyatihim dooxyadoodii soo qaabilsan oo xaggay dooxyadoodu ka imanayeen weliba ka yimi ayay yidhaaheen hada caaridu mumdiruna kani waa saxaab iyo daruur inoo da-aysa way ku farxeen markaasaa arrinkuna noqday bal huwa ma istacjaltum bihi arrinku maaha daruur iyo roob ma ahee oo wixii aada lahaydeen bal haddaad run sheegaysa nebiyow nookeen hudow nookeen ee aada raagsanayseen amaad dedejisanayseeno oo dee waa cadaab alim ama dabayshii bay noqotay haddaba taasaa iman karta uu leeyahy qoomba saasay noqotay markaa aamin kama ihi inuu wuxuba aanu noqonba roob wax dadka mukadibiinta ama dadkii dee waxa weeyaan cusaadaha lagu halaagayaba uu noqdo saa daraaddeed baan aniga arrintani ay uguba imanaysaa ee markay arrintuu roobnimo ay u caddaatana cabsidii iyo wixii baa kaba tegaysay bal markaa in halkan xadiidka inoogumaba sugna in wixii laba odhanayay oo lafdigii dayna wuxuu dha baab ma yaqulu rajulu idaa ra'aa kayman xadiidkiina taase laakiin horena hadda waynu usoo aragnay bal xadiidkan kuba dhow iyadoo rasuulka ilaahay odhan jiray markaa taas oo kale allahuma sayiban naafican hadday dabayl arkana waa tii wixii u odhanayayba dee laa tasubu riixana way noo dhoweydba in horena way nooguba horeysay xadiidkii in waxa weeye oo tan waxayd falaa tasub wasalu llaha khayra wacuudu min shariha bal lafdiga la imanayana xadiid ama athar ubay ibnu kacab baynu kuba soo maray markaa in dee bal waa iyadoo ilaahay subxaanahu watacaala khayrkii laba weydiisto xadiidkaa hore allahuma sayiban naafican in la yidhaha ilaahu roob waxtar leh nafci leh oon dhib lahayn noogaba dhigiyobaabay ducadu noqonaysaaye halkan xadiidkan dee duruqdiisiiyo taas ba waxyaale inooguba yimaadeen taasi ay kaba mid taho bal taaba weyn kalena shalayna waan sheegaynay kolkol sheekhu raximahullahu tacaala xadiid buu dhiganaya tarjamana waa dhiganaya tarjamada marka la eego waxaan kuba sugan waxaa la arkaa xadiidkii inaanay kuba sugnayn xadiidka marka riwaayaadkiisa qaarkood la eego iyo duruqdiisa ama ay de inuu ishaaraba uba taho ay kuba sugantay iyaanu sooba dhigan shalayna waxaan soo haynay halkii xadiidkii oo tasbiixda markaa cinda tacajub lalaba imanayo xadiid buu soo qaaday xadiidkii cali bnu abi aalib iyagoo qabri ama janaase joogo rasuulka ilaahay intuu dhulkasta qori ugu taag ugu dhufdhuftay uu sheegay dadka dee in ruux kasta laba maqcadkiisa janno iyo kiisa naareedba laba qoray iyo bal xadiidkaasaynu soo marray taasna tarjama kumay wixii tarjamadaba ahaayee qowlurajuli cinda tacajubi subxaana allah inoogumay bay sugnayn bale shalayna waxaan idhi bal xadiidku wuxuu yar baahan yahay duruqdiisa in la tatabaco khaasatan saxiixa uun waayo in marka ugu horreeya kitaabuljanaais buu ku wariyaa baab uu sheekhu u tarjamaysay almawcida cinda alqabri iyadoo qabri la joogo dadka in la wacdiyo o la waaniyo wax loo sheego waayo xadiidkay kuba sugnaaday rasuulkii ilaahay waa kan hadalkiisii waa baabka ugu horreeya uu kuba keenay janais haddana tafsiir buu shan baaboo isku xigta oo kolba aayaadkanin waxa weeyaan dee suuratuleyl oo kale qayb kaba mida uu tarjamo kaba dhimaganay oo isku wada xiga ayuu xadiidka ku soo arooriyay ha kala yar dhaadheeraadeen haddana adab aynu hayno oo laakiin aan tarjamadiisa shalay sheegay kitaabuladab buu ku soo arooriyey qadar buu ku soo arooriyey tawxiid inta midna markaan riwaayaadkiisaa eegay marna may dhicin oo maan arag horta bukhaari uun isagoo lafdigan wax dee tasbiix iyo tacajub keenaya oo adugu tasbiix laba yidhaaho oo ay kuba sugantao kollay dee sidaan shalayba sheegnay tarjamadan baabka marka la eega ama xadiidka dee shaahid uguma sugnayn duruqda bukhaari uu kuba wariyeyna inaha aan sheegayo sagaalka gaadhayna lafti kuma soo aroorin bal halkan laakiin axaadiistiis de waan garanaya waxyaalaha uu ishaaraya kaba mid tahay xadiidkaa horeynu soo maray allahuma sayiban naafica xadaثna abu nucaymin اlfadl can sufyaana عن سلمة بن كهيل عن عيسى بن عاصم عن زر بن حبيش عن عبد الله وابن مسعود قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بل وحديث كلو يسونا ترجمة أما أوليكت الشيخ أن على قول السموقة أما شاهد أن كبا سغنين أبواب تكدب بيسائنو بلا ميسا إما كأون حديثي سيكبا ميدأ وأبواب كان دير باب ويستبسع عن دونا إما كون أركي دونا عشر كساكبا ونقن دونهم xaggayn abu nucaym maanta fadli waa magaciisii fadl ibnu dukayne in badan abu nucaym baan kusoo arki jirnay dee fadl ibnu dukayne waa magaciisii sufyaankuna waa sufyaan thawri salamat ibnu kahila waan soo marray waa nin taabiciya oo hiqa ah ciise bnu ciyaasimkan kale xaaf ibnu xajar saadisu kaba dhigaa taasi waxay keenaysaa min riwaayat ilakaabir can ilasaaqir inuu yidhah waayo salama waa taabici waanu ka dabaqa horeeya isaga alzir bnu xubayshna waa nin mukhadram waqtigii rasuulka ilaahay nin weyne ahaa caabid ah hiqa ah kollay siira aclaami dubala iyo isagiiyo walaalihiina taraajum fiican ay kuba leeyihiin nimanka ilma xubaysh bal waxa weya waqti kalea laga yaabaa inaynu waxyaale kaba soo qaadi karno markuu inoo soo noqdo wuxuu yihi zir bnu xubaysh oo mukhadram markii dambena boqol iyo buu dhaafay oo dee in badan buu rasuulka ilaahay kaba dambeeyey waana wuu soo gaadhay waqtiyadiisiia laakiin dee lamuu kulmin ah ayaa cabdillah bn mascuud buu kaba wariyey qaala anahu qaala inuu yidhi qaala الnabiyu salى اllahu عalayhi wasalam rasuulkii ilaahay baa yidhi addiyaratu wax sharaysiga wax la sharaysto ama la baasaystaa shirkun waa shirki rabbi loo shariig yeelayo wama mina annaga naga mid ma aha axad ilaa waqaca minhu tadayur tadayur iyo kolkol waxbaasaysi iyo wasoos jaanibkaasi waa kaba dhacay walaakina allaha ilaahay baa yudhibuhu waxaa ku kaxaynayo oo ku suulinayo qalbiga shaksiga ee kaga saaraya bitawakuli tala saarasho iyo tawakulka uu rabbigii ku tawakulayo bal in waa tan aan lahaa imika tarjamadan aynoo horeysay baabku calaaqa lama laha kitaabkana waxaad moodaa umuuro saaminee kuba soo noqnoqonaya in dhowr tarjamaana isukeen raaci doonto bal haddii casharku dee aan wada gaadhi karno iyo haddii uu aynaan wax aan kaba tagna dee kolley waktigun baaba dee kolley marka waktigeenu gaadhin baan joojinaynaaye oo diyaaro ayay naba daba socdo ay isukeen raacayaan baabkana ama xadiidkana waa baabka kaba dambeeyaba oo bal horta taaba weeye marka diyaaradu waxa weeyaan asalkeedu waa sharaysi wax la sharayso la baasaysto dadka way iskaga badan tahay wakti kastaba asalka hore diyaaradu marka hore waxay ahayd carab fil jaahiliya ama qabla alislaam dee iyagoo ruuxu isirayay bal maxaa talow qarsoonee qeybahe ama kugu soo socda ama qeybtaadu tay aada ogaatid uu leeyahay ayay markay safar u baxaan oo kale shimbiraha hadda iyo dee haadadka ayna dhulkaasaa lagu sugan yaho had iyo goor shimbir duusho lama waayo ayay ka faashan jireen oy eegi jireen shimbiraha marka awqaadda qaarkeedna iyagoo waxaan aada uguba xidhnaa iyagaaba u qasti jiray oo duulin jiray shimbirkii iska fadhiyay ama shimbirtii fadhiday bay kicin jireen ay duulin jireen marka in haddii uu shimbirku ama shimbirtaas ay xagga midig ay u duusho macnaa waxay ka dhigan tahay isaga xaggiisii bidix bay ka timi xaggiisaa midig bay u martay marka isaga waxaa soo xigayo xaggiisa soo xigay kol haddii shimbirta ay ama shimbirkii uu xaggii midig midigtiisa u socdo dee dhinacii shim daa'irkan ee midig baa isaga xaggiisa soo xigaysaa oo xaggan u soo xigtoo saas u duulay way barakaysan jireen way ku farxi jireen oo dee markaasaa iyaga waa waxay jeclaayeen saanixna way ku magacaabi jireen saanix haddii shimbirku isaga in waxa weeyaan eeg xaggiisa midig buu ka imanayaa dhinaciisaa bidix buu u socdaa markaasna isaga waxaa soo xigaya daa'irka xaggiisii bidix baa mayaamintii mayaasirtiisii baa soo xigaysa way baasaysan jireen oo way karhi jireen oo waxay ku magacaabi jireenna baarix bay ku magacaabi jireen markaa saanixu waa ka intuu xaggan bidix ka yimaado xaggaa midigee shaksiga u maraya baarixuna waa kaa xagga midig intuu ka yimaado xaggiisa bidix kan bay sharaysan jireenoo dee xataa hadduu ruuxu isleeyey ugaarsi iyo waxaa uga jeeday odhan jireen kasaasoo kalea way ku adkayd inay sahmigoodi iyo leebkoodii ku ganaan in inxiraaf iyo jeedsi ay laba yimaadaan mooyaane kan kalese waa toosnidii uu toosnaaba bal taasay odhan jireen dee waxaanay halkaas kolkolna waxa dhacaysay inay iyagu duuliyaan waxaana dhacaysay haddii ay bal maalan kii iyagu ay jeclaayeen iyo si ay jeclaayeen u duulana dantii ay u baxeen iyo safarkii way ku dhaqaaqi jireen haddii iyagu waxa weeyaan kii ay karhayaan iyo si aanay jeclayn uu duulimaadku noqdona waxaaba dhacaysay kolkol safarkii inuu kaba soo laabmo oo dee waa kanuu balaayo iyo shar iyo baas buu markaa halkan ka filanayaa saa daraaddeed buu waabay safarkiiba waaba kaba soo noqon jiray kolkol ictiqaadka ay taa ictiqaadsanaayeenna de waa taswiil iyo tazyiin shaydaane waxyaalo badan baa kolkol dee soodii ay iyagu u filayeen u dhici jirey baa iyaga lagu halaynaya ama shaydaan taswiilkii iyo tazyiinkii oo kolkol bay waxyaalo uba rumoobi jireen ee de waa kahanadii aynu soo maray oo kale waxna ay kaba rumoobayeen waxna aanay kaba rumoobeynay laakiin kolkol bay waxyaalahaas ahayd dhammaantoodna iskumawin may isku wada mid ahaynba ee dad caqli lahoo jaahiliyadii kaba mid ahoo waxaan lahaa wax alla waxay leeyihiin iyo waxay ogyihiin oo maalan maba jirto taasna ka mid bay ahayd oo ashcaartoodii ilaa waqtigeennana ay sooba gaadhay oo fawallaahi maa tadri tawaariqu bilxasa walaa zaajiraatu dayri ma llahu saanic waa nin jaahiliya waxyaalahaa dee ay kuba faashan jireen ee waxa weeyaan waxay jeexjeexi jireen oo da markaa xasa iyo taafaalkoodii iyo shimbirahan la zajrinaya ilaahay wuxuu samaynaya wax alla waxay war u hayaan maba jirto azajru waاطayru wاlkuhaanu kulluhum mudallaluuna waduuna اlgaybi akfaal waa nin kaloo jaahiliya zajriga iyo shimbirahan iyo waxaan iyo kuwan wax sheeg sheegaya faaliyaasha iyo waxaasoo dhame oo xalaysan oo qeybka qufla ku jabsan waa qeybka qufla aan la ogaan karin ayaa kuba kuwa markaa dadkii cuqalada laakiin intoodii badnayd tan waa waxay kuba dhaqmi jireen taas bay ahayd weliba reeraha qaarkood baana aadna waxaan u yaqaanay ay ugana dambayn jireen reeraha qaar baa looga dambayn jiray kol haddii shimbir laga hadlayo taatay reer reer banu lihbi la idhaaho ayaa dee waxaan carabta kale uga badnaa malaa dee waanu ugaba jaanibkaasoo iyada markaa nin reer badiilhibiya hadduu shimbir ama shimbirtaa wax ka sheego in la rumaystay arrintu haydoo dee shaacirkoodii baa yidhi khabiirun banu lihbin falaa taku mulqiyan maqaalata lihbiyin idantayru marati reer banu lihbin khubaray waxaan kuba yihiine nin reer badiilhibiya hadalkiisa hafudaydsan oo wax ka dee kol haddii haddii shimbir meel uu maro ama shimbir ay marto oo kale bal markaa taas ba iyado horta arrinku kaas bu ahaa waxyaalo badan oo kolkol ee akhbaartoodi iyo sidii de iyagu ay ka baqanayeen ama sidii uga dhici jireenna way jireen oo dee waa tadliilkooda ama dee tasuulkaa shaydaan taasi waa asalkii laakiin maxay noqotay arrinku halkaa kumuu joogsan dee ilaa waktigeennana waa jiraaye asalku marka lafdigan diyara la eegayiyo tadayur waa dee dayrkan iyo shimbirahan xaggay u kacayaan de xayawaankii kalena waa gaadho kolkol dee dibaada deerooyinkii iyo waxyaalahaas way socodkoodii way eegi jireen oo taasna si shimbirahoo kale way u isticmaali jireen waxaa kaloo dhacday markii dambe dee inay waktiyadii ayaamaha qaarkood iyo bilaha qaarkood iyo dadka qaarka ama ashkhaasta qaarkood iyo waxyaalaha caynkaasa tadayurki galay ilaa waktigeennana waa wax jira waatan imikadan ilaa imikadan dadkeenu bishan imika inoo bilaabatay ee safar la sharaystee la baasaysto dee laga dhigto inay balaayo wado waa bishan waxaa la ana safar alkhayr wax bilo wax ay leedahayna ma jirto bilaha kale ayay laba mid tahay in arbaco bilow dambaysa ama safar haba noqoto ama maalmaha kaleba haba noqoto bisha bilaha kaleba arbaco bilow dambaysa dadkeenu way sharaystaan oo waa dee taas oo kale in waa la sharaystaa waanay jirtaa dee dadku manaadiqdu way kala duwantahay waa tan bilo rajala ay yidhaahaan oo dadku aan ama guursan oo kale ama waxyaalo taasi ay jirto waa sharaysi bishii iyo bilihii la sharaysanayo oo kale meelaha qaarkood markay bishii bil saddex tahay oo kale iyo laba guuro oo dee reerki ma guurayo oo kale wakti aan wax la bixin iyo wakti aan xataa neef xerada laga saarin iyo aan safrin iyo waxyaalo dadki ay wada leeyihin waa dee dadkii dee kolley waa dhici kartaa inay laakiin haddana wixii waa la wada helayaa ruuxa markaa uu subaxdii kalaho haddii xayawaanada qaarkood ama duyuurta qaarkood ama dadka qaarkood ay kuwa soo baxaan oo uu sharaysto waa waxyaalahan waxoo dhamiba waa tadayurka madmuumka waana kaa aan dee rasuulka ilaahay inuu shirkiyey uu kuba tiriyey waana waxyaalaha dee iyadu iskaba badan ee ama wakti la sharaysta ha noqoto saa bilaha qaarkood ama maalmaha qaarkood ama ashkhaasta qaarkood waxyaalahaasee ruuxii uu meeshii de dhib uu filanayo iyo shar iyo waxyaala halkana waxana wax alla wuxuu hayaa ma jirto ilaah baa ah ka khaaliqa isagaa ka wax samaynaya ah isagaa dee waxa weeyaan haddii darar yimaadiyo haddii nafci yimaadiyo wax alla waxay la imanayaan maba jirto waxyaalahan iyo umuurahaas oo dhami waa tadayurkan dee laynooba diiday weeyaan oo dee dadkuna taas kolley imika waa la arkaa markay iminka bishada akhirkeedu gaadho inaynu meelaha ku aragno dumaradii oo dee dariiqyada wax ku karinayo maalmaha ugu dambaysa bisha iyo dee waa bisha balaayadeeda laga baqanaya safar oo kale waxaasna dadka ugamay imanun inaga xaggooda wadaada unbaa taa kuga yidhi waayo wadaadadaa taa ku yidhi weye markaa safar baa balaayadan lahoo saancadkan lahoo balaayooyinkani soo degaan waa maaha in dadkan caamadii waxay samaysteen maaha ee waa wax wadaadadii kuba yidhi oo dee imanka malaa haatan la yaraa laakiin haddana dad haystaa waa jiraaye magaaladeedan baaba lagu iibin jiray kale maktabadii ilaa makadama furan waa laguba iibin jiray kitaabka qarnaasaa laga qori jire dadku dee magacyada ay kaba xisaabin jireen waa kitaab mujarabaatu dayrebi laba yidhaaho wala arkay mikaba ninkii doonaa inuu soo helayo waa kitaabkii wadaadadu kolley de kitaabkooda qur-aanka kii uga soo raaci jira waa kii qarnaasaa laga qori jire wadaadadii ay lisnan jiray oo kale dee kaas bay kuba sugnayd in bishaa safar intaasoo kun oo bilay ay soo degto kale waana kaa wadaadada ay waxaa odhan jireenoo de waa wax maaha waxan waxay dadku samaysteen wax xaggaa kabay wax la maqlay un weeye laakiin de wixii asal ma leeyahi me ma laha weeyaan raad ma laha waa waxaan jirin haddaba diyaaradu taaba weeye abwaabtuna way inoo daba socon doon isukeen daba socon doontaa wuxuu yihi markaa rasuulka ilaahay muxuu yihi addiyaaratu shirkun diyaaradu waa wax sharaysiga wax la sharaysto la baasaysta dee shirki weeye sababtuna waa maxay dee ruuxan imika markuu waxan ama dayr duulay oo kale ama bil oo kale ama habeen oo kale iyo waxyaalo qaarkood uu isdhaaho dee dhib buu kuu keenayaa waxan oo dhibaataa kaagaba imanaysa waa ictiqaad uu ictiqaadinaya waxan inuu dhibaato leeyuu dhibaato isagu laba imanayo taas uu leeyahay oo bal matalan taaba weeye waa umuuraha caynkaasaad ee ilaah baana subxaana wa tacaala ah kadee isagu waxtar iyo nafcino xaggiisa ka yimaadee khaaliqiisa ah ee darar iyo dhibna uu kaba yimaadee waqti wuxuu la imanayo ama uu xayawaan iyo daa'ir laba imanayo iyada taasi iyada ma jirto haddaba dee hadduu taa ictiqaadinayo oo inuu waxan isagu raad iyo ta'hiir ku leeya uu ictiqaadinayo dee shirki baabay noqonaysaa hadduu ictiqaadinayo taas oo qalbigiisa taasi ku dhacdo waxani waxan inuu keenayo uu kaba baqanayo hadday tahay taasi waa min wamaa mina walakin allaha yudhibu bitawakul kolley halkan waxbaa dee kaba dhacsan ee dee san buu xadiidku kuba yimi bal lafdiga horena waa taan macnihiisa waa sheegnayba macnu macnuhuna waxa weeye uun imaka halkan oo inta dambe inooguba imanaysa basharkii waa daciif oo kale kol kol qalbigiisa isagoon ictiqaadkaa shirki kuba jirin qalbigiisa waxbaa kusoo dhacayaan wuxuu yar dhibsado dadku lama waayo marka haddii taasi timaado oo kale maxaa ruuxii la amriyaa rabbigii inu tala saarto waswase shaydaan arrintaanay ka badnaano haddii qalbigiisii waxyaalo saasa wuxuu sharaystay ama uu baasaystay ama meeshii ay yimaadaan ay qalbigiisii kuma soo dhacaan inuu ilaahay tala saarto oonu shaqadii iyo hawshii uu ku dhaqaaqayay aanu waxaa uga joogsan waxaan ugaba joogsan bal xadiiin kolley sanadkiisa ama waa mursal baaban leenahy haddaanu mucdalba noqon ayaa waxaa laftigiisa halaaatun laa yaslamu minhuna axad saddex cidi kama badbaado aلطiyaraةu wاlxasadu wالdam diyarada wax sharaysigan wax la sharaysanayo waa xasad in wax la xasdo iyo male dee ruux male xun oo cid loo maleeyo kolley ruuxa waxun baa kuba keena ee maxaa xadiidka laba socday xadiidkan waa mursal baan leenahay haddaanu mucdalba noqon faإidaa tadayarta falaa tarjic waidaa xasadta falaa tabqi waidaa dananta falaa tuxaqiq macnaa arrintu wasuasun ha noqoto wax camal ka dhashay aanay noqonino haddii tadayurkaa aad dareento dee sidaa iyagu safar ay u bixin bay uga laami jireen hawl ay doonayaan inay galaan bay uga joogsan jireene taas hawshaadii iska wado macnaa yaani camal iyo taasi raad kugu yeelan aad iyaga wax aad ku dhaqanto ee dantaadii ha ka laamin fuli markaa taas marka haddaad iska khilaafto qalbigaada waxaan kusoo dhacay wasasun bay noqono waxba kuma yeeleyso waidaa xasadta falaa tabqi haddii dee qalbigaag xasadku waa ruuxii oo dee ruuxan waxaan ilaahay la siiye aan la jeclaan oo kale haddii arrintu ay qalbiga uun wax kusoo dhacay ay tahay oon wax ka ratimi aanu jirin kolley isagiina dee darar kama imanayo waxaa la arkaana ruuxii khaadirka aanu iska daafacayno inuu noqdo lagaba dhaafo marka haddaad xasadana falaa tabqi way ruuxii ha ku xadgudbin oo dee adigii ha ku dhaqaaqo waxaa doonaysaba waxaan bal ruuxan inaad kaga uu kaga tago ama lagaba suuriyo adugba yaa ficil kaba dhalan xasadkii waidaa dhalanta falaa tuxaqad haddii qalbigaaga dani xunibo uu cid uguba soo dhaco danigaasun uu yahay ina ijtanibu kaiira min adani waa kaa ilaahay yidhi adigu maxay tahay falaa tuxaqiq haddii aad qalbiguun kuma soo dhacood iska ilowdood isdhaafiso waa khaadir uun laguma qabanayo laakiin arrintu muxuu danigu noqonayaa waxbaad u malaysay wixii baad isleedahay bal inuu run yahay hubso oo waad dabagelaysaa oo xaqiiji baad leedahay danigaagii baad doonaysaa inaad sugtood xaqiijiso waa halka baqiga iyo dee xumaantu kaba imanayso haddii danigaasi kugu yimaadana falaa tuxaqid cala aqal wuxuu khaadirun ha noqdo qalbi soo maray waswase shaydaan haba noqdo aan raad ka dhaalan markaa waxba kuma yeelayaan dembina kaagama imanayo ee laakiin wixii dee intaa tallaabada labaad ayaa waxyaalahan dembigu kaba yimaadaan markaa tanna imaka muxuu yahay uma mina waa dadkii waa dabiico wasuuso shaydaan baaba jiraysaa annaga naga mid maaha axad marka maxaan qadaranaynaa halkan kolley waa lafdiyadnu malaa riwaayadka qaarkoodna dha ilaa waqad tadayar manaa ruux kasta qalbigiisa kolkol wax dee khaadirahaan ugu soo dhacayo wasuusahaan ugu soo dhacayo inuu wax sharaysto dhibsado waxyaala waabay jirtaa way dhacaysaa laakiin arrinta maxay tahay waa taan leenahay dantaadii ku dhaqaaq ku soco hauga laamin safar wataas wax kale ha uga joogsan hadday noqoto dadkaynu caado ay lahaayeenoo maalmaha qaarkood oon xerada wax laga saarin oo no tii ay kugu soo hagaagto tii ha ku dhaqaaqin oo ha camal falin oo kaleo dee maalinta lahaa wal maalintaa wax lama gawraco ama maalintaa wax lama bixiyo oo kale iskaga dhaqaaq hawshii marka hadday arrintu taa noqoto khaadir kuga soo dhacay naftaadii kolkol qalbigaaga cidhiidhi galay laakiin aada khilaafto dembi kaagama imanayo weeye markaa in waxaas kolley qalbi waa kusoo dhacaya was shaydaandaada kugu waswaasinaye walaakin allaha yudiibu bitawakol tala saaradkan ilaahay la tala saaran inaad ku kalsoonaanayso ee waxaan aada markaa khilaafayso ayaa ilaahay aahaartiisa iyo wixiisii kaaga kaxaynaya kaaga baabiinaya bal taaba wey xadiid kolley macnihiisii guud waan sheegay waxaana kitaabka tirmidi matiga ayuu dhacaye ayaa waxa kuba sugnayd xadiidkan markuu warinayay dee waa kan kitaabkeenana waa ka kuba sugan ee inuu yihi oo bukhaari buu sheekhan kitaabka lu ka maqlay samictu moxamed bna ismaaciil waasa matigiisa kuba sugnayd moxamed ibn ismaaciil bukhaari baan maqlay inuu yihi kana sulayman ibnu xarbin yaqulu fi hada اxadiiثi hada cindii qowl cabdillaahi wama mina oo bukhaari baa wuxuu yidhi sheekhiisii sulayman ibnu xarbina uu ka soo warinaya inuu waxa weeye yidhi xadiidkani aniga agtayda intan wamaa mina waa mudrajo waa cabdullaahi ibnu mascuud qowlkii macnaa xadiidkii marfuuca diyaratu shirkun buu ku joogaa intan ah wamaa mina macnuhuna waa ilaa waqad tadayar ama waqaca fii qalbihi diyare walakin allaha yudiibu bitawakl waa hadal uu leeyahay cabdullaahi bnu mascuud oo xadiidkii raacay waa id mudraj wixii ay kaba cabiri jireen kutubta musطalaxu ee bal matala mudrajkii oo waa wax xadiidkii aan kamid ahayn oo raacay waa sida tirmidi matnigiisa ku sugan bukhaarina uu kaba soo naqliyo bukhaarina sulayman ibnu xarbi sheekhaa la idhaaho ayuu soo kaba soo naqliyey weeyaan oo macnaa waxa weeyaan intani waa kalaam ibnu mascuud oo waxa weeye dee bal waxa wey taas dhex gashay un xadiidkii la raaciya bal waa sidaa uu sulayman ibnu xarbi uu yihi baan leenahay waa dee kolle dee aimadaas soo naqliyeyna bal waaba qowl aan horreysiinayno arrintan walaakin allah yudiibu bitawakulna waa taa aan sheegayo bal dee arrinkaa yar muhima wuxuuna waa dumarkii ha kusii badnaado dadka kalena waaba dee waxaan iyo goor sooba noqnoqdee macnuhu waxa weeyaanuun ruuxii haddii qalbigiisa waxay kuba soo dhaceen waswasa ahaan ilaahay arrinkiisii dee uu tala saarto oo waxaan qalbigiisa kusoo dhacay ee diyaarada ahaa ama cidhiidhiga ahaana aanu dan ka gelin aanu wax uga laabmin waxna aanu ugu dhaqaaqin looma qabanayo waxaa qalbigiisa kusoo dhacay looma qabanayo taas baa macnuu yahay waxaana jirta walow mawquufu yahay beheqi shucab ulimaan xadiid ama uu kuga soo saaray man carada lahu min hadihi diyarati shayء falyaqul allahuma laa dayra ilaa dayruk walaa khayra ilaa khayruk walaa ilaaha hayruk haddii ruuxa qalbigiisa waxay kusoo dhacaan oo waxyaalaha wuxuu sharaysta ama dhibsado taasoo kale ah haba yidhaaho laakiin waa mawquuf cabdillahi bnu camrin weeye allahuma laa dayra ilaa dayruka walaa khayra ilaa khayruka walaa ilaaha hayruk macnaa wixiina ayaanu ku camal falin ataartii wasasun bay noqon oo looma qabanayo laba diyaarati kol haddaan balkaa imika intan guud ahaan diyaaradiiyo teedii sharaxnay abwaabta dambe axaadiistan yar wadayna un diyarada baabkeedii weeye xadaثana alxakamu bnu naaficin qaala akhbarana shucaybi yacni can الzuhriyi qaala akhbaranii cubaydاllahi bni cabdillaahi bni cutbata aniga cubaydullahi bni cabdi baa dhacday oo ninkii shalay baan soo hayne ana abaa hurayrata qaala bal in xakam bnu naafic waxaan filayaa hore inuu usoo maray waxay la tahay dee xataa qolooyinkii muslimka in badan fadhiyey mooyi dee cid u tanabuhaysa ninkan haddaan markaas inuu noqdo qolooyinkii muslimkun baan weydiinaya xakam noofican kunyuu aada ugu shuuroobay kunyadisegan waay sax way axsantum abulyamaan wey kitaabkana waynu kusoo maray abulyamaan sheekha bukhaari abulyamaan maanta kunyadaasu aada mashhuur ugu yahay waa magaciisii waa kan alxakamu bnu naafic shucayb bn abi xamse isagoo kaba warinaya can zuhrina sidan baynu usoo aragnay ma hore kitaabka waana si badan ama waaba nusqe e wuxuu yihi ana abaa hurayrata qaala abaa hurayra wuxuu yihi samictu nabiya salى اllahu alayhi wasalama yaquulu rasuulkii ilaahay baan maqlay xaal uu ku qowlayo laa diyarata wax la baasaysto wax la sharaysto ama shimbiro haba noqdeen ama taas oo kale dee dadkeenuba in waxyaalo qaarkood waa sharaysan jireen beri waa garanayaan oo aan filayaa sanadii malab ugu dambeysay sanadan markii dambe aan galbeed qaban doono adigu sanadii ku xigta aan filaya toddobaatankii ahayd aan filaya ayaa iyadoo beriga hore dabeicada dadku ay ahay dadku xooloay lahaayeen marka xagaa gaadho dadku miyigay u bixi jireen iyadoo awrta reerka ay kaba lunto miyiga weyn weli waa nooliya adii aan madeerhayn aan laba socona waxaa nagu soo baxay awrna waan doondooneynaayo kale halka daa'irkan dee amoodiga yidhaahaanoo deeto waasaa waa yarahay markaasuu yihi kasii jeedso macnaa ujeedada dhib buu inoo keenayaa weeyaano waxna waa duudoode xagga kale eego hama egin isaga oo kale marka ay dee ka layicin waa tan gumaystaoo kale dadkeenu ay dhibsadaan oo kolkol haddii imaal iyo geeri iyo waxay kaba baqdaan gumaysta buumada waxan ay yidhaahaan oo kale waxyaalahaas oo dham igo aathaartan un dee markaa aathaarta jaahiliya ay dhaimkadan ummad kastaana way leeyihin xaafim xajar baa xaliimi wuxuu kaba soo naqliya isagoo xadiidkan markuu sharxayay imaamka xaliimi kitaabkiisa minhaaj de waxa weeyaan minhaaj fi shucab اliman waa kitaab malaaqayim imagoo madbacaysan yahayba kolley kitaabkan san shucab اliman la yidhaha weyne kaba weyne ubeheqleyne isagu raadkiisa raacayay isaga asal uba ahaa ka xaliimi baa asal u ahaaye oo shucab اliman dadkii cajamta waa iyagu dee reer bariba waa dadka cajamta aha hadday arday arkaan mucallimka kusii socdoo kale way sharaysan jireen haddii laakiin uu ka soo socdo oo ardaygu markaa soo rawaxayo macallimkii ka yimi iyada tayamu waa barakaysanayeen oo kale awr culus soo raran hadday arkaan way sharaysan jireen haddii isagoo rar laga dhigay arkaan isagana kan waa kuma farxi jireenoo waa tayamumkoodii oo kale dee qolo kastaaba waxyaalo saasa way leedahay inaguna waan leenahay cid kastaaba way leedahay haddaba diyaaradaasoo dhami waxalle waxay ogyihin maba jirto waxay keeni karaanna maba jirto wey wa khayruhaa laakiin anwaacda diyaarada ta u rooni alfa'lu fa'liga weeye oo walow dee ad imaka xadiidku si wuxuu qaybihii diyaarada ka mid yahay uu dhigay oo si waxay diyaarada anwaacdeedii uu facligu kaba mid yahay uun inta badan wixii ruuxa farax gelinayana waa facli bay kaba cabiraan wixii dee ruuxu uu dhibsanayo ee uu sharkooda kaba baqanayo ee uu ka xumaanayana waa ta diyaarada laba yidhaaho marka facligu muxuu yahay waa kan xadiidkaa inoo fasirayo waxaa ugu rooni waa facligo qaalo waxay dhahan wama lfaclu facligu muxuu yahay rasuulka ilaahay qaala wuxu uhi waa kalimatun saalixatun kelimo fiican oo yasmacuha axadukum axadkiin maqlayo waa hadal fiican oo rajo gelinayo oo axadkiin maqlayo facli saalixa weeye dhibaata ma laha rasuulka ilaahayna kolkoltaasi way farax gelin jirtay iyadoona u qasdi jirin oo dee ruuxu aanay ahayn inuu u qasto bal waxaan doondoona aanay ahayn taaba wey macnaa halkan muxuu yahay facligan axaadiisna waa inoo dambaysaa kale casharkiina waagu koobmaya waad moodaa saaka facligu ruuxu wuxuu kicinayo shimbir uu kicinayo maaha diyaarada oo dhan waxaa kuba sugnayd waa ruuxu inta badan waa wax la sharaysto la baasaysanayo ruuxa murugo gelinayo ka xumaanayo uu dhibsanayo taas bay ahayd waxaa ku sugan quusasho ilaahay naxariistiisii laga quusto meel aan cilmi laga dayina cilmi iyo in wax laga ogaado lagaba dayo facligu laakiin waa ka duwan yahayo waa iyadoo xusn dani bilaah ruuxii wax rajo geliyo wanaag uu fisho isaga farax geliyo taas baa facligu yahay mihaal ahaan muxuu noqonayaa ruux baaba ruux baa ka xanuunsanaya oo kale ama taasoo dee isagoon ujeedin isagoon doondoonin isagoo inay falku meel kastaba ogolaayo xataa kitaab la kala rogayo suduurtiisii la tirinaya facligu kaba yimaada waana daatays wixii madmuumkaabay noqone ayuu maqlayba ruux le yaa saalim saalim oo kale waa ruuxii badbaadayey qalbigiisay ku dhacday un imaka halkan eeg wuxuu isagu u qastay maaha wuxuu doontay maaha kelimadaa fiican un baaba rajo gelisay oo caafimaad baa umalaa helayaa buu is yidhi isagoo in wax dayda-iya baadi baa buu dayda-iya isagii waa kaasoo arrintaasi ku mashquul yahay ayuu kelimo maqlay haddee loogama jeedo ruux kalaaba loola jeedaaye yaa waajid oo kale waa kii u helayow halkan ay bish farax gelisay rajay gelisay wuxuu is yihi waxbaad helaysaa malaa waxaagii waad helaysaayoo kale umuuraha caynkaasa xaaje uu lahaabuu u socday oo dee uu doonayo ilaahay inuu u dhammeeyo hadalunbuu maqlay yaa najiix oo kale macnaama dee taas oo kale waxyaalaha caynkaasa ayaa isagii farax gelisay oo way rajo gelisay wuxuu is yihi malaa arrintaadi way dhammaanaysaa taas eeg wuxuu kici doondoontay ma shardigana waxay ka dhigaan anlaa yaqsida ilayhi wey hadduu isagu waxaan kii u qastayay ahaa bal waxyaala leeyay waxaan aada halkaa wax ka qaadatid eg aada halkaa wax ka ogaatid oo waxaan u qastaya ma noqonayso waxay noqonaysaa tadayurkii iyo dee faalkii iyo wixii bay noqon ee waa ruuxa iskaba socdee kelimo farax gelisay maqlay ee hadal saalixa maqlay taasi ay ku keentay inuu ilaahay khayrkiisa rajeeyo waxyaalo fisho fiican naftiisii ay farax geliso kaas baa alfaal saalix laba idhaaha markaa kaasi isagu ka mid maaha wixii ruuxa farax gelinaya laakiin shardigu waxa weeye inaanu u qastin ruuxu waxan oonu is odhan waxan bal hel adigu oo ogow aanu is odhan arrinkaas sudfadow kuba yimi iyada dhib ma laho diyarana laguma tirinayo waana shay dee ruuxii farax gelinaya rajo uu ilaahay subxaana watacaala wax ka fiican kaba rajeeyo ayaa qalbigiisii kuba dhacaya ee xusnu dani bilaahina waa fiican yahaybo kaas baa u fiicanoo waa taa weeye alfa kalimaة صaalixat yasmachu axadukum baabu fadli man lam yatabayar ruuxii aan tadayur qalbigiisaba aanay kuba dhicin asal ahaan bal fadliga uu leeyahay baabkiisii weeye xadaثna xajaaج وaadamu qaala xajaaج iyo aadam ibn abi yaas baa labadan sheekhe bukhaari horeynuu soo maray xadaثna intaba sanadka o dhan ba aan idhaahe qaala xadaثna xamaad bnu slmةa can caaصimi wacaasim اأxwal weeye can zirin waa zir bnu xubayshkii marka dhaweyd aan haynay can cabdالlahi bni mascuudi can الnabiyi salى الlahu عalيه wasalam qaala anahu qaal curidat waa la bandhigay calaya korkayga alumam umadihiiba bilmawsimi fii ayaam اxaj waa iyadoo ayaamihii xajka la joogo mawsimkiibaa rasuulkii ilaahay la tusay ummadii kaba horeeyo o dhan iyo ummaddiisiiba ayaa loo kashfiyo laba tusay fa acjabanii waxay cajab geliyey kahratu ummatii ummaddayda badnidooda oo markii hore intuu ummad badan arku u qaatay ummaddiisiiya tahi taasi waa nebi muuse iyo qowmkiisiiya bal dhinacyadan day markuu dhinacyadii dayeyna dad aada ugaba badan oon la tirin karin buu arkay markaasaa la yihi waa ummadaadii oo waxaa deetay cajabgeliyey ummaddayda badnidooda ay badan tahay oo qad mala-u way buuxiyeen asahla waa dhulkii banaanka ahaa weeye aan buur ahayn iyo waljabala buuriiba waa buuxiyeen qaalu waxay yidhaaheen markaa waa dee waa loo kashfiyey waa hadalkii uu maqlay yaa muxamedu muxamedow aradita maraalli noqotay oo dee dadkaas atbaacdaadi iyo d ummadaadii iyo dadka ku raacay badnidooda iyo taama ku raali noqotay dadka intaadi agoo ku raacay oo diintaadii qaatay oo ilaahay rumeeyey qaala wuxuuhi nacamha ay rabbi qaala ilaah baa wuxuu uhi fa ina maca haaulaahi kuwaa macooda waxaa sabciina alfan toddobaatan kun waa kuwa waa toddobaatan kun oo gaar ahoo yadkhuluuna aljannata jannada gelaya bigayri xisaabin xisaablii ku gelaya kale xadiidku isagoo intan kaba dheer ayuu yimi rasuulkii ilaahayna ugaba warramay saxaabada bal markaasna markuu intaa sheegayna guriguu galo iyagiibaa dee kaba faallooday oo dadkiibaa iswadweydiiyey toddobaatan kan kun kuway noqonayaan xadiidkan riwaayadan koobanna waa tad noolaba socoto dee qaybahaas iyo inay waxu yar dhexdhexeeyeen hadalladan taa xadiidka kale inooguba yimi ayaan inooguba sugnayna laakiin axaadiidu way isbuuxisaayen wahum aladiina kuwaasi waxa weeye waa kuwa laa yastarquuna aan ruqyadal bahayn eeg iyagoo xanuunsanaya cid ku tufta ayaanay dalbahaynba ujeedadu ma weydi hadday dee naftoodii kuba tufaan ama ciduun ay kuba tufto iyagoon dalbin waa taasi maka tii loo jeeday maaha waa iyagoo wax weydiista kaalay igu tufiyo kaalay igu aqriyo taa laba idhaaha walaa yaktawuuna aan iskubahayn kale dubitaankuba dee duruqda cilaajka waa ka mid ahay laakiin rasuulka ilaahay wuu diiday ummaddiisa wa anhaa ummatii can ilkayi ee ruux nahyibuu kuba dhacaya marka laakiin hadduu dariiq noqdo marka dawo kasta lasoo jarrabay isagu ugu dambeyn waa wixii noqonayay kolkolna kayigana waxay u isticmaalayeenba ka hortag ay leeyihin cudurkii dee xataa waaba dadkeenana malaa xanuunada qaarkood iyo dadka ay carruurtu kaba dhidhintaan noocyo qaarkood iyo waxyaala ay isticmaali jireen way jireen ee waxyaaba soo yaraadeene waa ruuxii oon xanuunbahayn oo lasii gubo iyadoo la yidhaaho dee hadha waxbuu ka hortegaya waxbuu daafacaya waa mid iyadoo dee dhib buu leeyahay dawo kale la helayo la gubo waaba taas oo kale ama laysdhaaho waxbuu isagu si iyagu ictiqaadsanaayeen kol haddii ruuxa damba lagu dhajiyo khalaas xanun oo dhanba wuu tirtiraya dabkan baa tirtiraya haddaba adigu bal waa wax tawakulkiin ka hor imanaye walaa yaktawuuna aan iskubayn walaa yatadayaruuna maxalushaahidka halka weeye aan waxay sharaystaan baasaystaan taasi aanay jirin tadayurkuna meelaha uu ka yimaadaa waa badan yahay saa imakaan dee sooba sheegnay waliba intaasun maahe wa calaa rabbihim yatawakaluuna rabbigoodna tala saaranaya ujeedadu waa dad dabaqada sare ee muslimiinta tawakulkooda iyo yaqiintooda ay xoog leedahay umuuraha caynkanana uga tegay tawakul oo kale kuwa caynkaasa ayaa dee sifaadkooda ayay tani kaba mid tahay dadka jannada xisaab la-aan ku gelaya qaala cukaashatu marka rasuulka ilaah intaa markuu sheegay kolley xadiidka kii hore aan kuba sharaxno waan dhaafayahay cukaashatu bnu mixsan baa wuxuu yihi fadcullaaha ilaahay ii bari an yajcalanii minhum inuu iga yeelo kuwa uu igu daro toddobaatankaa kun uu igu daro taa ilaahay ii weydiye qaala markaa rasuulka ilaahay baa wuxuu yihi allahuma ajcalhu minhum wuu duceeyey dee bal axaadiida qaarkoodna anta minhum waaba u jasmiyo dee ducadii baa la aqbalaye ka mid baa tahay weeye cukaasha wey ilaahay ow ka yeel buu yihi kale cukaashatu bnu mixsanna waa saxaabi muhaajiriintii kamida quraysh maayo waa reer bani asad oo dadkii islaam bederna joogay oo bal beder baa lasoo naqliyaa rasuulka ilaahay malaa seeftiisii inta jabtay inuu qori siiyo kii uu seef dee iyadoo kale la aragba uu noqdo ku jihaado beryihii dambena haysan jiray kale dagaaladii rasuulka ilaahay dabaduna in yar baabu kaba dambeeyey dagaaladii riddadu markay bilaabeen waaba dadkii ugu horreeye la dilay xurufta riddada kuba dhintay ayuu ah nin ay isku reeriyiin duleexat bnu khuwaylid alasadi waa ninkaasoo nebinimo sheegtay oo dee ciidamadii ugu horreeyey intaanay dee gaadhayna uu ahaa halkaa bilaadaas ayaa isagiyo thaabit ibnu qarmiya wada dilay walow markii dambe dee dib uu usoo noqdo islaamnimadii kusoo noqday duleexa oo markii dambe dibsooda bal cukaasha ninkaa weeye faqaala rajulu aakharu nin kalaa kacay isaguna oo wuxuu uhi udcu llaha an yajcalanii minhum ilaa rasuulka ilah ilaahay bari inuu kuwaa iga yeelo qaala sabaqaka biha cukaasha kale cibaara iska noqotay dee had masel oo kale loola isticmaalo oo sabaqaka biha cukaasha waa tanima cukaasha kaaga horeeyo dee waxaa dhici karta inuu cukaasho arrintiisu waxay ahayd anta minhu markaan eegno iyo anta waxaaba kaloo dee meesha imanaya kolleyna dadki way badayiin hadduu isagiina yidha anta minhu mid kalaa ka celaa mid kalaa ka celaa mid kalaa ka celaayoo kaleo dee arrintaaba ay tahay rasuulka ilaahay baabkii waa xidhay dee waxay ahaanba waa suurtagalba inay oo cukaasha kaaga horeeya uu yihi taasoo halkiibu ku daayo maxalushaahidku walaa yatadayaruna wey xadaana musa wtbudaki qaala xadaثna xamaadu horena waan idinku soo yar celceliyey musa bnu ismaaciil waa raawiyatu xamaad ibni salama amaad xamaad ibnu zaydna waxbuu kaba wariya lakin wax yar oo kooban weeye wuxuu kaba wariye waa ninkii cilmigiisaba xambaaray ee raawiyiisa xamaad ibnu salama xamaadku idlaaqaya waa ina salama whamaam can caasimin can zirin can cabdillaahi can nabiyi salى اllahu alayh wasalam wasaaqa alxadiida ana caasim baa soo kormay caasim waa inoo joogay hamaam baa soo biiray isaguna labadoodabana waxay markaa maya xamaad markii hore xamaad ibnu salama bahay hamaad oo isna caasim kaba warinaya caasimna zir xadiidkuna waa kii makaan ka soo baxnay babu diyaarati min aljin waa diyaaradii manaa ama sharaysigii iyo baasaysigii kolkol waa xag jin iyo waxyaalaha caynkaasa la sharaysanaya majaanibkaa kaba soo jeeday waa waswasadoodbe ayuu baabkeedii yahay xadaثna ismaaعiil qaale xadaثani ibn abi zinaadi can calqamata can cumihi can caaishata ibn abi zinaad waa imaamkii cabdالlahi ibn dakwan inankiisii cabdالraحmaan weeye abihina laba sino horeynuu soo maray calqama iyo hooyadiina horeynuu soo maro hooyadii in marjaana la yidhaaho umu calqamana laba idhaah xaafid ibnu xajar inuu maqbuulo kaba cabiray kolley dahabina ku tiriyo dumarkaa majaahiisha ama majhuulaadka horeyna usoo maray haddii bal sanadka wax lagaba sheegana oo dee sida adab daciifuladab baa albani kuba soo arooriya waa xagga calqam umu calqama wey can caaishata annaha kaanat caaisha waxay tu'taa mid loola yimaado bisibyaani caruur idaa welidu markay dhashaan oo carruurtu markay dhashaan waa uma almu'miniin ayaa loo keeni jiray waqtiyadii hore rasuulka ilaahay joogayna rasuulka ilaahay waa tii loo geyn jiray fatadcuu lahum bilbarakati barakay ugu ducayn jirtay oo carruurtii markay dee dumarkaa iyada gaadhi kara ay ilmo u dhashaan bay soo qaadi jireenoo way u keeni jireenoo iyaduna way u ducayn jirtay ilaahay inuu barakeeyo fa utiyat waxaa loola yimi caaisha bisabiyin ilmo yar oo la sido fadahabat caaisha way tagtay macnaa waxay doontay dee markii loo dhiibay tadacu inay dhigto wisaadataho dee maca barkintiisi yarayd iyo maradii yarayd baa lagu sidaa ama wixii yaraaye dee taasoo kalea loo dhigayo waxay doontay markaa inay dhigto iyadoo wisaadadiisiiy wixii yaraaye loo barkiiye saa ay u wado fa idaa taxta ra'si wuxunbaabay aragtay madaxiisa hoostiisa muusa midi ama madiili inay ku sugan tahay muusa dee waa tan waa sikiinkii uun inay kuba sugan tahay war waxbaa birba adigu la socotay un waaba birtaas dee waxna lagu goyn karo fasa'alatum can musa waxaan ayay weydiisay halkan keenay dee xadiidkan ama birtan ama mididanba faqaala waxay idhaheen najcaluhaa waan yeelaynaa min aljin maanaa waa ixtiraasan wa xifdan min aljini malaa dee waad inay jinkay ka ilaalinaysaayo taasaan uba dhignay oonu halkan usoo dhignay faahadat musa kolley waa dabaayac de waxaan filayaa haatan way dee dadkii magaalooyin iyo waxyaalo way la noqday ee dee xataa magaalooyinkaba way jireen oo laga yaaba dumarkeenu waxyaalo saasa in la isticmaali jiray wabeliyo waxyaalo loo dhigi jiray oo laleeyaha waxbuu ka ilaalinaya waa tan oo kale bay ahayd oo waa wax dee dumarkeenu wada mooye imaka haatee laakiin sooba dhawaaday waxaa kaloo jirto dadkeenu oo had iyo goor badnaa baraarug iyo waxyaalo dee ay u gelin jireen oy leeyihiin waxay ka ilaalinaysaa saska oo kale saskay ka ilaalinaysaa dee waana diyaaradanu waa noocanun dadkeena taasi way kuma badnayd oo iyo waxaa dumarku marka ay umusha yihiin oo kale iyo dee qoriga ay wadan jireen oo ay mooyi dee ay waa ictiqaadkan waa waxyaalaha dee iska yimi unin markaasaa fasa'alatum can ilmuusa eego cahdigii rasuulkii ilaahay dabadiiba weeye waa dadkii markaasay weydiisay waxaan loo wado kan faqaala waxay najcaluha min aljini faakhadat musa markii mididii bay qaaday oo faramat biha way tuurtay wanahathum canha way u diiday wa qaalat waxay tidhi ina rasuul اllahi salى اllahu alayه wasalam kaana yakrahu diyara oo macnaa ujeedada waxyaalaha caynkana u isleeya waxaa haddaad samayso in waxbaa ilbuu ilmihii yaraa kaga badbaadaya ishii bay ka ilaalinaysaa ama jinkii bay ka ilaalinaysaa ama waxyaalahaas oo dham iyadna waa diyaaradii un waa qeyb diyaaradii kaba mid ah markaasay tihi rasuulka ilaahay diyaarada waa karhi jiray wayubgiduha waa nici jiray wa kaanat caaishatu tanhaa canha caaishana waxyaalaha way kaba naahin jirto waa waxyaalaha inagaba taas in ama waxyaalay u xidhayaan o kala duwan oo dee ay qoloba waasi waxay yidhahaan sas bay ka ilaalin wax kaloo dee ay iyadna luquma ay ugu xidhi jireen oo isleeyiin dee waxbay ka badbaadinaysaa tan oo kaleo dumarku waktigaa umusha ay islan jireen yaanay bir islan jireen dee waxaa kale ay islan jireen umuuraha o dhamiba waa diyaaradii rasuulka ilaahina waa nici jiray waana caaishana dadkay u diidi jirtay baabulfaali faaligii waa ti imakaynu soo maray macnihiisaan soo sharaxnay kol hadday tahay xadiidkiisa laf laqbadun baan wadaynaaye xadaثana muslimu qaala xadaثana hishaam bn muslim bn ibrahim hishaamna waa dastawaa'i qaala xadaثana qataadaة can anasi can الnabiyi salى اllahu عalayه wasalama qaala anahu qaal laa cadwa cudur laysu gudbiyaa oo laysu tallaabiyaa ma jirto oo cudurku isagu dabiicadiisa un iyo awoodiyo wuxuu leeyahay kan intuu uga tago ruuxii kale dee ma qaadayo cudur la isqaadsiyaa ma jirto bal waa taas kolley xadiidka tan baa inooguba timid laa cadwa oo cudur dee noqonayso la isqaadsiinayaa ma jirto taaba weyn rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu aleyh axaadiid kalena wafira min almajduumi kamaa tafiru min alasad ruuxii judaamaysnaa ka carar sida dhibaxa ugaba cararayso waa xadiidkaisna saxiix oo kale laa yuuridu lmumridu calى lmusixi waa xadiidkana saxiixa kuba sugan ruuxi geeliisu ay bukeen ama calbaysnaayeen taas oo kale ruuxi geeliisu fayowiin yaanu kaga sii dhexdayn aanu kaba darin oo kale iyo waxyaalo caynkaas oo iyadna soo aroori way jirtay kolley culimmadu siday kuba jamciyeenna walaataan jamcinta dee aymo hore ay kuba jamciyeen waqtigeennana u munaasibka iyo macluumaadka jiro oo kale aan eegno midi waxa weeyaan xanuunku dabiicadiisa unu isagu u leeyahay iyadoon taqdiir ilaahay iyo qadaritaanki jirin iyadoon asbaabo ilaahay subxaana watacaala dee asbaabo hadiyo goor musababaad kaba ratimaan baa jirta oo asbaabaha ilaahay in xanuunku uu kuba tallaabo uu kaba dhigay aanay jirin inuu cudurku daatadiisa uun iyo darcigiisa uu kan uga gudbo ka kan uu ka tago kan kale uu maalan uu qaado taasi iyada ma jirto waa tallaanfiyayo axaadiistan kale dee keenaysay daahirkooduna ahaa in xanuunkii la isqaadsiiyo markaan la leeyahay judaamkii ka carar waayaanu dee maalan xanuunkiisa aanad qaadin weeye geelii fayoobaa iyo geelii bal maalan kala ilaaliya oo kale yaanay dee bal maalan geelan caafimaadka qaba geelan xanuunka qaba yaanu ugaba imanin oo arrinku uu yahay sida xanuunkii laysu gudbinayana taasna culimmadu waxay kuba fasireen arrimaha xagga ikhtilaadka iyo waxwada cunka iyo istaabashadii baa ilaahay asbaab kaba dhigay wixi waa qadar ilaahay sababkii waa ka hadhi karaa musababkii oo ruuxii oo ruuxan ku dhex jiro wax la cunayo oo la joogo meel la seexanayaan xanuunkii kuba dhacahayn mid kalena waa ku dhacayaaye laakiin xaggaa ikhtilaadka iyo umuurahaas baa ilaahay asbaab ugaba dhigay xanuunkii uu kan kagaba gudbo kii kale ugaba gudbo iyadoo ay taqdiir ilaahay tahay arrinkuna asbaab yahay dee sida asbaaba kalena kolkol musababaadku ay uga hadhaanna kolkol ugaba hadhayo bal waa taa ibnu salaax iyo waa siday axaadiida ku jamciyeen aymo badan waqtigeennana waa ta iyada u munaasibka bal waa tan leenahay kolle xaafid ibnu xajar iyo waa loogaba horeeya qowlkiisu ahaa aslan cudur laysu gudbinayaa sina maba jirto ee axaadiida kalena wuxuu kaba xambaaray waa iyadoo la ilaalinayo dadka ictiqaadkoodii waxaa dhici karta ruux dee ruuxa ama junaabaysan ama xanuunkan qabay la joogay inuu xanuunka naftiisa kuba dhaco ilaah baana u qadareeye kan kamuu qaadin markaa hadhow inuu isagii ictiqaadiyo inuu kani qaadsiiyey oo uu halkaa dembi ugaba yimaado haddaba si aan dadka dembigaas iyo waxyaalaha looga ilaaliyo ayaa arrintani ay tahay ka fogaadadu ee maha asal ahaan wax la isqaatinaya ma jirto waa iyadana xaafid ibnu xajar jamcintiisa bal waxaan leynahay jamcintaa kale ee aimada kale ay yidhaaheen ee waktigeennana bal maalan taas oo kale da ayaaba dee aan kuba kaaftoomi karnaaye la cad waa taa weeya macnuu qola diyarata shim wax la sharaysoo la baasaysaana ma jirto wayucjibunii waxay cajab gelinaya oo dee isaga alfa'lu saalixu fa'liga fiican fa'ligu imika halkan waa tafaa'ulkii waa rajahan ruuxiibaa wanaag buu filanayaa ilaah buu wax fiican ka rajaynayaa tan weeye wanaaggu maha faalkii la faalinayey ama kitaab ha laga faariyo ama tusbax ha laga faariyo ama taas taa looma jeedo kaasiti waa kahaankii waa kahanadii waa waxyaalaha xaaraamta asal ahaan ee sina aan kuba banaanaanayn bal haddii kitaab lagaba faalinayo dee inta safro qur-aana la kala furay la eegayo waxa soo baxoo kale baabkii bay tegaysaa wixii ay odhan jireen faalul ambiya kolkol magaaladiina waan kusoo gaarnay iyadoo laguba iibiyo maktabada qaar iibiyaan ama qurcatul ambiya dee cunahankaas ay kuba qornayd waa waxyaalaha wada madmuumkaa weeyaan ee faalul ambiyana dadkeenu ay odhan jireen qurcatul ambiyana ay dee cunwaanka saasaay kusoo madbaceeyeen meelahaase dee intuu ruuxu indhaha isku qabto wax aqriyo meel uu farta saarayo waa magac nebi wuxuu farta saarayaayo hadhowna loo aqriyayo nebiga waxyaalihii uu la kulmayo isagii lagu dabaqayo oo kale iyo waa waxyaalahaas iyada waa waxaa wada madmuumka oka loo jeeda maaha ee waa hadalkaa fiican ee ruuxu maqlaya rajo gelinaya isagoo kii sababay ama ee waxaan u qastayna aan ahayn taasi way cajab gelinaysaa alkalimatu alxasana xadaثna cabdالlahi بn mحamedi qaala xadaثna abu caamirin wa alcaqadi qaala xadaثna bn اmubaaraki ina mubaaragani maanta maaha imaamkii cabdullaahi waa caliy bn اmubaaraki اlhunaa'i weeye caliy bn اmubaarak alhunaa'i waa ninkaasa yaxya bn abi kahiir in badan wax ka wariya laba kitaab baabu ka xafidaa la yidhaayo midi waa samaac uu kaba maqlay midna samaac maa hoosaa daraaddeed ba xadiidka ay dhacdo marka la eego nimanka reer kuufa xadiidkiisa isaga kaba warinaya la yidhaha waxyaalaha jira waayo kitaab aan samaac ahayn baa jire laakiin caliy bnu mubaarak ilhunaayi baa la waa nin hiqa ahoo atbaacu taabiciintii raggii ugu waaweynaa kaba mida waa ninka ka warinaya yaxye can yaxya bni abi katiirin qaala xadaanii xayatu tamiimiyo xabatu baa ii taalla aniga kolley ninkan magaciisuna waa xayasayd ee kutubta taraajimta inooguma sugane xaba maaha waa ya weeye aniga xaba ii taalla ina xaabis baa la yidhaahaa waana nin taabiciya oo taabiciintii dhexe kaba mid ah oo bal matalan taasba weeye aabbihiina ana abaahu akhbaro xaabis baa la yidhaahaa waa saxaabi aabihii xadiidkan keliya ayuu leeyay xadiidkani kitaabkeenana aladab lmufradna waa ku sugan yahi tirmidina waa ku sugan yahi waa inta uu kutubta kaga sugan yahay ama riwaaye ay ku leeyihiin labadoodan isdhalay anahu samica nabiya salى اllahu alayه wasalam yaquulu laa shaya fi lhad wax ku jiraa ma jiraan ama wax kasoo qaad ma laha ictibaar ma laha waxa ay haabka ku magacaabaan waastaqu diyaarati diyaarada iyo waxyaalaha diyaaradana waxta ugu run badani waa ta ugu rooni alfal weeye waa khaasatan wixii dee farax ku gelinaya waa taa aynu sooba sharaxna walcaynu xaqun ishuna xaq weeye waa wax jira oo dee isha dar dee ilaahay taqdiirkii weeye dhibi ay ugaba timaado ama dad ha noqoto ama xayawaan haba noqoto ishii laba idaynaya bal adiyara iyo alfaal waan soo maray cayntuna waa ishan lays ileeyo oo inta badan waxay leeyihiin waa nadro had iyo goor xasad la socdo waa daymo daymo ruuxii uu si fi waxaan uu fiicnaysanaya waxaan wax fiican buu ku tirinaya laakiin mala dadkuna way kala leeyihiin xasadna waa ku dheehan yahay markaa raad baa kaba dhashiyo taaiir dee ilaahay taqdiirkii xanuun waa ka yimaadaa waxyaalo kalea kaba yimaada xayawaankii iyo dadkiina waa wax kuba yimaada iyadna xaqnimadani maaha xaqii dee baadilka qaabilaya loogama jeedo ee waa wax jiro weeye oo wax haabita oo jira kaasna oo iyaduna waa wax jira isho ama haamka oo kale kolley xadiidyo bukhaarina xataa tarjamaaba laa haamata saxiixa kuba sugnaaye haamku isagu waxa weeye horta oo bal imaka barhkood dee waxay kuba fasireen buumadan iyo guumaysan oo kaleo iyaguna saa inagu u sharaysano ay u sharaysanayeen wax alla wax kaba imanayo ka ratimaya maba jirto waama waxaa kaloo haamada ay odhan jireen iyagu oo kale haamada ay odhan jireen waa ictiqaadkoodii dee jaahiliyadu ay keentayoo ruux haddii la dilo la dilo oo aan loo aarin madaxiisa ayaa wax ka soo baxaan bay odhanayeen ama daa'ir oo kale haamo lagu magacaabo oo markaa intaa odhanaya isquuni iyo waraabiya iyo waraabiya iyo waraabiya marka ninkii loo aaro ayuu aamusaya bal matalan taas oo kale laakiin inta aan ruuxii dee loo aarin ee aan ruux kale loo dilin ama kii dilay aan looba dilinba waa qaylinayaaoo kaleo marka waxay kaba dhigayaan lafhiisu inuu haamadaa noqonayo ama waxtaasi waxaasna wax baadila wey waa ictiqaad baadila waxba kama jiraan haddii haamada quumkiiyo waxaa laguba fasirana iyadna wax dararoo dee meesha kaba imanaya waxay leedahay maba jirto wax adigu jira maaha lahaan waasqabu diyarati alfaal walcaynu xaqun ishuna xaq weeye baabu tararaki bilismi اlxasan kollay kalaamkeena yar batay saaka wallah subxaana watacala alam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfirka waatubu ilayk allahuma